Waxaa sare u kaca ballaarani ku yimid qiimaha la iibiyo khudaarta suuqyada magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle kadib markii wax soo saarka beeraha magaaladaasi uu hoos u dhac ku yimid. Khudaarta qiimaha la iibiyo uu sare u kacu saameeyay ayaa waxaa ka mid ah baradhada, muuska, basasha iyo yaanyada kuwaas oo aad loogu isticmaalo gudaha magaalada Jowhar. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta suuqyada Jowhar ayaa sharaxaad ka bixiyay sare u kaca ku yimid qiimaha khudaarta iyo waxa sababay.
Bismillahirrahmanirrahiim. Basasha tan Yemen ay ka timaadaa oo hadda kiiladeeda 45 waa qaaliga. Hawlka hore kiiladeeda waxay ahayd adiga hal doolar wax ka yar. Hadda laakiin waa hal doolar iyo 12 sent. tanna dalka ka baxda waa tii dalka baxay oo waraabiyadu ku soo laabtay kiiladeedu waxa waaye waa afarta kun iyada marka halaas macag awlka hore dalka ka bixi jireen tan Itoobiya ka timaada oo barada baradan Itoobiya ka timaada barada waxa gadnaa sodon sideed kun tan waxa la gadaa waa basasha dalka waa soddon iyo sideed kun iyadana taasna afartii shan kun waa oo tii Yemen ka timid waa marka awl dalka ka bixi jiray dalka hadda waxa waaye beerihii hore waraab yari iyo dhulkii oo roob roob daraadi loo abuuri waayo marna waraab yari hadda laakiin webigo biyuhu soo wadaa oo hadda waxaa la rajaynaa laakiin zaa'id quraad buu kacsan tahay waagi hore waa baalkii dalka ka bixi jirta badanaan raqiis zaa'id fasaad bixiyey xagga khudaarta haddii war aan kaa siiyo hadda xoogaa qaymaheeda waa waa saraysaa hadda kadib inay raqiistaa la jecel yahay hadduu ilaahay yidhaaho webiga hadda biyuhu wadaa xilli roobaadkana waa lagu jiraa waxaa sababay jiilaalka iyo biyoyarida hadda qaymaha boqolka liinta waxaa lagu qaadaa beeraalayda lixdan konton iyo shan dadkana waxay sii gataan toddobaatan siddeetan saasay kala gataan biyoyarida oo hadda xigli jiilaalkaa la taagan yahay webigana biyihiisa way yaraadeen awal saaci matoorka wuxuu cuni jiray hal liitar hadda wuxuu cunaa saaci laba liitar uu cunaa matoorka dalaga hadda xilliga waxaa la taagan yahaa oo tacabka la geli lahaa kiilada basasha midna hal doolar iyo bar waa mid hal doolar toddobaatan iyo shan sinti waa baradhada awal waxaa la gedi jiray hal doolar hadda waxay maraya hal doolar iyo bar waxaa sababa xilliga roobaadka waa wadooshinkaa go'aa oo macnaha hadda waxaa laga cabsanaa roobab jada hadda waa fiicantaha webiga maadaama uu xalay iyo shalay uu biyo zaa'id u keenay in hadda xilligii tacabka beeraha qaarkood hadda awuuraaba lagu haayaaba bardhada bardhada waxaa la gedi jiray hal doolar haddana afarta kunaa la gadooyaa